calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ilahaantiinba ku soo dhowaada madasha furan waa sabti koo iyo tobanka bisha toddobaad sanadka labada kun iyo lix iyo labaatan waxaad naga dhagaysanaysaan sagaashan dhibic hal f m c j s f c a iyo dhammaan baraheena bulshada oo aad ka heli kartaan madasha furan barnaamijyadeena toddobaadkan dhegaystayaal aad naga heli doontaanna waxaa ka mid a barnaamijkii diiniga miidda suugaanta afka hooyo ka baro sooyaal iyo weliba udub dhexaad waxaa inoo soo kala diyaariya barnaamijkeena afka hooyo oo xasan carab ah sooyaal oo axmed baasha iyo ayaan maxamed oo udub dhexaad ah intaba barnaamijyo xiise leh ayay inoo hayaan halkan iyo baraha bulshadaba kala soco
Carolyn Finley. Way to go. Fresh off a big win against liberal lobbyists from out east.
khudbadii hogaamiyaha xisbiga konservatifka canada pierre boliver ee istambiidka canada oo hadal hayn badan dhalisay kadib markii uu maagay mucaaradkii lagaga guulaystay hogaanka xisbiga konservatifka ee gobolka british columbia barnaamijka ayaad ku maqli doontaan marka horese barnaamijkii diiniga sheekh bashiir ajiri xasanada laha ka siiyo waxa uu inoo qaadaa dhigayaa cunsuriyadda iyo sida ay diinta islaamka u dhigtay
waafaca aayaadka qur-aanka aynu akrinay wax wax lagu furo majlis lagu furto been laisugu yimaado waxaa ugu qiimo badan dikriga ilaahi subxaanahu wa tacaala maadaama mowduucuu yahay racism iyo community civic education ay tahay tawciya iyo iswacyigelin iyo waddankan oo wax multicultural labaho ku bees garaysan marka in aayadaha ugu dhowreeya ilaahi subxaanahu wa tacaala uu inoo tilmaamay sida ummadaha uu abuuriyaha wada abuuray dhammaanta kaadan baan ka mid ka cad ka madow ka kalarka kale dadkaas dad hal dhiig ayaanu wadaagnaa maanta qofka markaa dhiig lagu shubayo lama fiiriyo ninkan waa soomaaliya dhiig soomaaliya loo raayo ninkan waa caddaane dhiig caddaana loo raayo waxa dhakhtarka lagu ururiyey oo ummaddaasoo dhan ay donation ku bixiyeen dhiiggaas markaad u baahan tahay haddii lagu weydiiyo oo lagu yidhahdo ma rabtaa dhiigga in lagu raadiyo dhiiggii tolka aad ka dhalatay dabiilkaad ka dhalatay jufadaad ka timid tuuladaad ka timid nafta kaa baxaysa oo la yidhahdo waxaa lagaaga doonayaa yaa dadkii kula dhiigga ahaa miyaad sugaysaa dhiiggaas mise ka kugu horeeya lagu hayo ilaahu gaal buu nabad dhiiggiisa oo qaada marka xikmadda meeshaa ku jirta waxaa weeyaan annaga islaamku waa diin caalami ah mar hore ilaahay khaaliqa ahaa ee dadkan abuuray wa huwa xakiim wa huwa caliim ayaa wuxuu u dejiyey waxay kuwa dhaqmi lahaayeen isagoo og inay dadkani noocyo kala duwan aaraa kala duwan dhaqamo kala duwan xataa caqaa'idkoodu inuu ka xumaan doono oo qaar baa diinta ka dhaxan doonaa haddana wuu dhawaaqayaa ilaahay isagoo aadam soo diray iyo rusul badan oo wakti badan soo qaateen waktina yama sheegayaadam milladun ambiyo badan baa soo baxday oo qowmiyada kala duwan loo diray laakiin waxaa cajiiba ilaahi subxaanahu wa tacaala aakhiru rasuulillahi maxamed sal allahu alay wasalam afdal rusul ayuu ku khatimay wuxuuna ku khatimay afdal kutub kutubtiisa oo kitaabka qur-aanka oo ilaah ugu talagalay in inta qiyaamaha laga gaarayo dastuurkaasi lagu soo wuxuu marka ilaahay leeyahay aayadda haddaan akriyey suuratu xujuraat waa suurad cajiib ah weeyaan kullahaa awaamir waa awaamir iyo nawaahi waa wax la ys amrayo wanaagsan in la sameeyo iyo wax xun in la iska ilaaliyo suuraddu waa inteeda badanna waxay ka hadlaysaa mucaamalada dadka wada dhaqankooda iyo qof kasta mansiladiisa uu leeyahay hadduu yahay sida rasuulka calayhi salaatu wasalaam lagu bilaabay aayaadka hore oo rasuulka markii caraabiyiintii dadkaan aqoon u yeedhayaan rasuulka si aan sharaf ku jirin oon ixtiraam ku jirin ayay ugu yeedhi jireen waxay odhan jireen yaa muxamed siday isugu yeedhaan iyago markaasaa ilaahi wuxuu yidhi kuwa saa ugu dhawaaqaya rasuulka codkooda ha gaabiyaan markii dembigiin ilaa laga soo gaarayo ilaahay uu yidhi hasxamanee aayaddan ku bilaabo ahay yaa ayuha aladiina aamanuu ijtanibuu kaiiran min allah si dadku u wada noolaadaan qalbigooda isugu fiicnaado waxa ugu muhiimsan xusnu dalwa xusnu dina waa maxay qofka ama aa wadaagtaan jaar aad tihiin ama aad business wadaagtaan ama aad college shaqada wada joogtaan ama aad qaraabo tihiin ama aad isku dhexdeen marka wax lagaga sheego ama ficil aad ku aragto aad ku farxin inaadan u qaadan qofkan inuu adiga ku xumaynayo maxaa yeelay xusnu dannigu haddaa walaalkaaga muslimka waxyaalaha maxabada daliya ka mid tahay oo maxaa xusnu danniga lagu ogaadaa ila qofka qalbigiisa ma jeexi kartid halka ka soo baxay inuu ku xaqirayo marka dadku iyagoon qofkii weydiinin tafsiir oon oran hebelow hadalkaasaan kaa maqlay maxaa ula jeedaa ayuu wuxuu leeyay ninkan wuu xumeynaya anigu hadalka ila maqlay anigu iga jeeda hadalkaas marka weligaa qofka kale waxaa u maraysaa xusnu dan ina wax wanaagsan ka maray haddii aad garan weydana qofka weydi laa bas waniya waxaan aan yaro dareemayaa ilaahay marka wuxuu yidhi xusnu daniga ijtanibu kaiira min allah daniga ka dheeraada maxaa yeelay daniga qaarkii waaba dembi kow taasi waa mid qodobka labaad waxay walaa tajasasu ha isbasaasina basaasnimada waxaa ka mid ah qofka oo cawraadkiisa aan awraadiso qofka oo weak pointiisa aan raadiso ya markaad mujtamacu si uu nadiifu noqdo isjeclaado waxaa ogaataa adiga ceebta aad qofkan ku aragtay mid lamida aan wax ka badan oo ka xun baad leedahay marka intaa ceebta qofkan ku araagin lahay ka leex marka waxyaalaha ka mid waxa qofka inaadsan raadin waxyaalaha privacygiisa haddii alaab document qofka kuu dhigo meel ama taleefankiisa meel dhigay soo furan inaan baadha maaha sida qofka hataa naagtaada hadii tahay ma fiicna akhlaaq ahaan kaas waxaa kaaga soo baxay waxaad jeclayn ninkaaga ma fiicna inaad tiraahto haddaad xataa ka hinaadsan tahay waxaa laga yaabaa laa tascaluu can ashyaa'a in tubda lakum tasukum ilaahay rasuulka asxaabtiisi wuxuu ku yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu ha raadinina rasuulka ha weydiinina su-aalo badan waxaa laga yaabaa inuu idinku jawaabo waxaan idinka farxin aayaddaasi waxay kusoo degtay saxaabi cabdillahi bin xudaafa la ohan jiray ayaa waxaa lagu xaman jiray aabbaha uu sheegtay inuusan dhalin marka dee bini aadan baa asxaabtu hadalkiisi kafta kaftan fud uga soo baxay mutadaayac uu noqon uu dhila hadalka nin dhan waa lagu leeyahay aabbaha kuma dhalin waa wax weyn moogta marka wuu ishayn kari waayey rasuulkiibuu ku yidhi rasuulaa man aabbahay waayo waa su-aal xasaasi bal hooyada dhashay ka waran ninkaas rasuulkiibu ku yidhi aabbahay waayo markaas rasuulku wuxuu ku yidhi abuuka xidaaf alxamdulilah sida qalbiga u degi maalinkaa kadib ninkaas wax laguma sheegi karo laakiin ka waran hadduu nebigu odhan lahaa hadalka ka odhan lahaa aabbaha xidaafa waxaa meesha ka dhalan lahaa su-aashaasi waxay dhaawacday hooyadii hooyadii waxay ku tiri waryaahe waad i ceebaysantiin maadi aamino inaan ku dhalay aabbahana ku dhalay marka alcumuum waxa weeye marka qaarkood in wax la baarbaaro ma fiicna saasayna looga digayaa tajasuska ilahi marka wuxuu yidhi walaa tajasusu walaa yafta bacdukum bacda tana waa mid ilaa la isxamo xanta waxaa ka mida siduu nabigu noo sheegay tacriifkeeda qofka ood ku tiraada wax usan raali ka ahay ma aha qofka kaa maqan wax ka sheego adigoo hor fadhiya ayaan ku dhacay ama hadal aad raali ka ahayn baa kaa sheegay markaas waa xantaa la sukeyy ilaahay wuxuu ku misaalay ayuxibu axadukum an ya'tiya axiihi maytan fakad inuu qofku dhiigga walaal ama hilibka walaalka cajka inuu cuno riyaaqataa weya oo meel jeceshin taasaa lagu mataalay wattaqu llaha ina laa tawalla kow taas marka waa dad dhaqankii iyo discrimination iyo wixii la halmaamin aan isku sameyn ilaahay marka wuxuu noogu sheegay aayadda qur-aanka bixintaan ku khatimayaa yaa ayuha annaasu inaa khalaqnaakum min dakarin wa unthaa waxaan idinka abuuray lab iyo dhadig wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafuu waxaan idinka dhignay ummado iyo qabaa'il limaada laamu tacliil weeyaan litacaarafuu saa isku garataan marka xikmadda ilaahay inoo kala duway aabbayaal kala duwan iyo dhaqano kala duwan inooga dhigay iyo dad kala luuqad ah kala kalar ah hal xikmaa ku jirta waxa weeyaan in la isku garto oo la isku ixtiraamo macrifadu waa maxay qofka macrifa isku lehna markaa dhahdo waa maxay waa qofkaa mudan ixtiraam iyo garasho ayaad weynayso litacaarafu ninna ma sheegan kara laandheere ilaahay baaba sheegay ninka ina akramakum cinda allah qofka idinku laandheeraysan atqaakum waa ka ilaahay uga cabsi doona way dhammaatay ilaahay baa xukumaya taas qabiilkaan ka dhashay ma xukumayo waddanka aan joogo ma xukumayo magaalada aan ku noolahay ma xukumayso qofka inoogu khayrka badan inoogu wanaagsan waa ka ilaahay subxaana wa tacaala cabsidiisa marka community engagement-ga inaga iyo arrimaha ku saabsan mujtamaca horumarintiisa sharciga islaamka waxaad waxay culimmadu ku magacaabaan asiyaasa sharciya asiyaasa sharciya siyaasaddu marka siyaasiyiintaana waa garanayaan siyaasaddu sideeda yani fi shariica siyaasaddu waxa weeyaan dadka oo la hago waxa wanaagsan loo sheego والامر الامر بالمعروف كما قالين والنهي عن المنكر iyo tahdiib umma waxay kala ku daraan maslaxada ummadda in laga sheekeeyo in ninka siyaasiga noqonaya ama amiirka noqonaya inuu miisaamo almafsada walmaslaxa go-aamada uu gaarayo dhan marka ilaa waqtigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam arrimo badan baa masaaixda laga fiiriyay waxa aan ka soo qaadan doonaa laba misaal ama saddex keliya mid rasuulka calayhi salaatu wasalaam nabigu calayhi salaatu wasalaam markii maka la furtay caaisha hadal buu ku yidhi wuxuu yidhi haddaan qowmka qoomka waa reer quraysh kooda haddaan ka cabsanayn buu yidhi oo diinta ku cusub yihiin kacbada sidii nebi ibraahim u dhisaan u bedeli lahaa kacbadu mar bay gubatay markaas si khaladay u dhiseen waxaan wuxuu yidhi u dhisi lahaa sidii nebi ibraahim ayaan ku celin laakiin waxaan ka cabsanayaa maadaama hadda ay islaamka ku cusub yihiin inay dhahaan nebi maxamed xataa diintii nebi ibraahim way soo islaameen fatxu maka kadib waa la furtay marka hada min baab siyaasa sharciya waxuu qofkii amiirkaa fiirinayaa maslaxadiisa waxaan xaaraam ahayn maslaxada adiga jirta waxaa kaloo ka mid ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam intuusan dhimanin usaama ibnu xaaris ya zayd bn xaarisa baaraka allah fiik ayuu wuxuu ka dhigay inuu yahay ciidankii muslimiinta ahaa ee jihaadka gelayay ayuu amiir uga dhigay waxaa noolaa afarta khulafaa raashidiin iyo casharatu mubashiriin marka nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu ogaa inuusan zayd bnu xaarisa radia allahu tacaala canhuma inuusan ka fadli badnayn usaama usaama waxa wiilkiisa usaama ibn zayd bn xaarisa haaruuna yaraa nin la axtaa sagaaliy toban jir uu ka yaraaba la qiyaasa marka nebigu arrintaa wuxuu fiirinayay waktigaas xaadirka ah ee uu nebigu dhimanayay in ninkaasi uu addoonka aabihii wahaa mawla uu dhalay zayd bn xaarisa uu dhalay oo mawla rasuulillah alayhi salaatu wasalaam ahaa oo uu nebigu subxaana wa tacala nin yar ahaa in uu tusayay ummadda min baabi maslaxa inay ku jirto marka qaarkood dadka la xaqirayo ee la ilaabay in darajada saa u sarrayso muhimkaa loo dhiibka alayh salaatu wasalaam marka khulafadiina baabkaasi way ka raaceen weliba khaasatan cumar ibnu khataab maadaama waqtigiisii soddon sano in ku dhow oo muslimiinta waday waxay ahayd xoogaa uu waday waxaa waa la yidhahdaa wuxuu samayn jiray markuu amiirada magacaabayo hal labada wuu isku qiyaasi jiray in qofkaasi cilmiga sharciga ah uu leeyahay in qofkaasi cilmiga dadka maamulka iyo uu iskiilkaasina leeyahay uu isku fahmi jiray si uu u fiiriya maslaxada uu samaynta ilaa daalika culimada kutub badan ka baranaya siyaasa sharciya marka intaasaan kusoo khatimayaa waxaa muhiima mar kastaba qofka ummadda hor istaagaya ama siyaasi ha noqdo ama qof odaynimo isku nisbeynaya ha noqdo waxa ugu muhiimsan inuu ilaahay kaga cabsado ummadda kow laba inuu wax cadaaladda la yidhaahdo bas ummaddu markaad hor istaagto hadal wanaagsanoo qurux badan baad u sheegaysaa inaad dadkii u hagarbaxday oo reerkaagii iyo ilmahaagii waktigoodii aad ka soo qaaday oo iyaga siisay waxay keenaysaa trust ama wax kalsooniya ku siinaysaa marka kalsoonida lagu dhiibi waxay u baahan tahay ammaano wey inay sideeta ha u qaado haddaad ka cabsanaysa inaan qaadi karayna waxa weeyaan hawshaas dib inaad soo noqoto wey maxaa yeelay xisaabteedu waa qiyaamaha walciyaadu billah ilaah xaqaana waafajiyo wajazaakum allahu khayr haddaa idinku dheerin inay qaali ahaada jazaakum allahu xusna istimaaci sheekh bashiir aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay halka aad casharka diiniga ah kala socoteen waa madasha furan oo aad kala socotaan sagaashan dhibic hal f m iyo c j s f c a iyo weliba magaalada edmonton oo aad kala socotaan sideed sideed dhibic shan f m c j s r dot com iyo baraheena bulshada oo dhan ajriga xasanaad allaha ka siiya sheekh bashiir haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii miidda suugaanta axmed faarax cali idaajaa dhegeysi habboon
dhegaystayaal cudurkii la yaqiinay wuxuu ahaa gabyaagu inuu ku digto qof ama koox horay godab uga gashay dabadeedna si uun ay guuldarra u haleeshay hase ahaatee waxaa jiray curufkaas ninka bariray waa gabyaagii xuseen cali jiit la odhan jiray ee waraabihii caanawaaga baday la diriiray dabadeedna inta ka raayay ku digtay iga hooy haddaba sheekadoodii oo laba qaybood ah qaybtii hore dilaac dheeraatay oo abaar isu rogtay ayaa jeer mudug ka dhacday dhirtii baa caddaatay arladii baa gubatay ceeshii baa goso biyo ah laga waayey xidigaha raggii yaqiinay baa quustay markaasna su'aalihii dadka ka jawaabi waayey adijirtii baa ugu darrayde daruurtii dushooda timaadaba waa u indhataagaan markii ay caad isu rogtana candhuuf bay dib u liqaan maalin weyntana waa u dhanqaran habeenkiina waa u qarqariya iyo dibjiriyo dadkii baa isnacayoo iyada oo la is aqoonaayo ayaan cidiina cid badiidin beeg magaalo laga keenay ha joogtee cad iyo caano iyo raacatadii baa kala raagay dhallaan iyo waayeel dadka intii ugu taagta darayd baa markii dhadhamo loo waayey tarabtarab u licatay nin geel lahaa mooye carruurtii nin kala dhalay iyo caano isma yaqaaniin loodu oon bay la balweysaa oo biyaha abaydinkaba loo waayey ayay u bugtaa haddiiba ninkii lahaa uu xilli roobaad naf ku gaaro iyada ayaan ku gaarayn ma arigiiba waxba yaan mooradiisa haruubadhalo geline kor caatadiisa la hogaysto isagaanba wax laga waayeene sow aafo u gaarihi kuma ay habsan sow cadda huf kama dhigin wax helada waa berigii ka dareeraana sow iqliil kuma noqon sow sidaa darteed soomaalidu abaartaas cadhoolay uma bixin ilaa maantana uma taqaano waagaa dadkii mudug ku dhashay da'dooda laguma garto sida lagu mala weyn yahay sow kun iyo sagaal boqol iyo shan iyo soddonkii ma ahayn waaba ahayde reer xuseen cali jiis waxay ka mid ahaayeen dadkii abaarta gaagmareebtada ah sida xun ugu tabaaloobay inkastoo xilliyada caynkaas aan dhulku islaamin haddana waa marka uu ninkii ragihii xoolihiisa u sahanbadsado si ay wax ugu soo doogaan kolba xero cusub buu ku raraayo meeshii wuxuun madow ihi uu ku dambeeyey ayuu ku furaa ragga sidaas ayuu xuseen ku jiraye duhurkii mar ay tahay ayuu degay meel gaalkacyo u dhow oo laasacadale la yidhaahdo xoolo nafrihi gacantiisa kuma harin tabaaraha kan dhacay ka hor wuxuu ahaa geel lo iyo ari nin saddexda meesiba ay wax uga soo hoydaan ma maanta waxaa ka hor muuqda neefaf lo ah oo weyd awgeed markii la kicinayo saynta la qabta iyo riyo cadha la ildaran oo tiradoodu ay maalin noolba sii yaraato rag badan oo uu yaqiinsa wuxuu ku dhaamay kurdaha dhowrka ah ee weli qaarkood labada aqoolood gabanada loo galo si gaara wuxuu uga dhiman layahay waa labada haraad ee qurbaca isugu sidkan oo inkastoo wax lagu gaajabeelo aan ibahooda laga helin haddana xigta laga soo liso hadday u barxaan kadib ay dumarku dhallaamada ku qabtaan allah ilaahay inta uu cirkiisa maraqa ka furaayo ee dhirta caddaatay uu naxariistiisa huwinaayo halkaagan eebbaweyne ku dhowr saameer cid loo rara oo dhaanta garan mayside wixii rabbi keeno kab looga cararaa meelna kuma taallee cagta dhigoo maqaadiirta ogolow sidaas intuu naftiisa ku waaniyey ayuu xuseen ku darmaray dadkii badnaa ee waagu hadduu barye iyo gabalku hadduu dhacaba jeedaalada cirka ku foognaan jiray wax walibase siduu aadanuhu u qorshaysto uma dhacaan marmar baan mid qura lagugu ekayne dhibaatooyin dhowra isku mar lagugu asiibaa hamigiisu wuxuu ku koobnaa abaarta iyo hadmaysayma roobaad kuu muuqan doonaan marahayga marnaba kuma soo dhicin in looga dari doono ma soo rogin uun kale oo bidhaantiisa wax ku leehi inuu jiro cod aan abaarta ahayn oo ay xooluhu leeyihiin inuu uman yahayba taladiisa kuma darin waraabo fara badan oo isba abaarta la ildaran ayaa xolihii lagu soo fiidkiciyey waa casar weerar habeen keliyana uma qado awal hore hadduu dadka ka cabsan jiray haatan ilkama faashado kaba darane waxaa la isdhex mariyey inuu dadqaad noqday markii ay cido dhowrihi waayeen carruuro ay adiga raacsadeenoo raq iyo ruux toona wax sheega la waayey galabtii dambe xuseen gaban yar oo dhalay hadiro maandhow tuldihii orod soohow ha ku yidhaahdo isna hoos galbeedka aqalka fallaaraha kulaylka badan ee qorraxda ha kaga gabbado biyo yar oo ubbada ugu harsanaa ha ku weysaysto oo dhibcaha xubnihiisa ka dareeraya ciidda uma quuree intuu jaqaf yar u hooriyo ha siisto waxarta yar ee agtiisa jiifta shalaytana ay dumarku hooyadeed xedada ka jiideen salaaddii maqrib markuu iska riday welise uu ducaysanayo ha jeedaaliyo halkii uu filayay wiilkii oo harihii wadaa inuu ka soo geli doono iyagaa ugu daraaye kuwii irmaanka ahaa ayay ishiisii ku hor dhacday mase waxa u muuqdaa waa labadoodii oo keliya labadii haraad oo aan la wehelin siduu ku arki jiray qurbicii isugu sidkanaa laba dhexdooda kama uu muuqdo halihii kale ayuu haddana ka dhex eegay iyagana ugama dhex jeedo maraha ilcilowga ayaad wax la arki laadahay intuu is yidhi ayuu indhaha marmartay oo alloo waxa ii muuqda been ka dhig ducadii ku darsaday halhaleel buu fadhigii uga kacayoo inta meeshiisii ku sugi waayey halkii ay tulduhu ka soo socdeen u labalaxaadsaday wiilkiibuu u tanaagooday war gabrame qurbicii mee dhulwaha baa la haray aabbe aniguna waan ka dhigi waayeyoo lafahayga ayaan uga baqay ayuu kuraygiina duqii ugu jawaabay lala haray aa dhegihiisii ayuu rumaysan kari waayey markaas buu dhulka jilbaha ku dhiftay oo haddana inta sir muggii u fadhiistay dhabannada qabsaday kuma saraagine halihii oo goraha ku soo socday intuu orod ku agmaray ayuu beegsaday halkii uu wiilku galabta ka soo carowshay laga yaabee inuu ismoodsiiyey bal meeshii uu lahaa qurbac baa lagula haray indhihiisa ha ku soo arko bal raqda ha isdultaagu inuu ka soo helo sar yar oo uu cucub ka samaysto labada halaadna uu carruurta ugu maaro cabbaar kadibba raqdii buu dul joogaa mase lafa dhaadheer iyo xiidmihii oo googo-an mooyee neefkii dhammaa wax kalaba kama hadhin waraabayaal uu shan iyo toban u maleeyey welina uurkujirtii ku halgamaya ayuu indhaha ku dhuftay suuwaa qarracmi gaare kolkaasoo qura ayuu hubsaday inaan qurbicii fare ku jirin oo warkii baas ee wiilku uu dhab yahay tolow ma laga yaabaa hadduu bahalku wiilka kaa cuni lahaa inaad sidan oo kale ugu murugan lahayd marahayga su-aashaasina waa ku soo dhacday waa saciilkii buuxiyey iyo murugadii uu la madoobaaday mugga sowlabadii halaadba ha gureen ma aha carruurta abaydinka ahi sow ha yuusta ma aha isaga oo cagajiida sow aqalkii isaga luud ma aha kii wiilahaa ayuu heef iyo haaraan ugu dhaqaaqay wuxuu ku caraacaray caku wiilka dhaga adagka goortii aan u diray hadduu halahaa soo hoyn lahaa amar eebba kuma darine maanta tan igu dhacday iguma dhacdeen sidii iyadoo tan qudheedu aanay amar dhegaystayaal qaybtii koowaad ee sheekada aan idiin soo koobo idinla xusuusiye waatay ahayd diracdii cadhooley loo bixiyey ee abaarta ba'an isu rogtay mudugna sida gaarkaa ugu taagsatay gabyaagii xuseen cali jiisli odhan jiray waatuu ka mid ahaa dadkii ay abaartaasu xoolihii ka kala dhantaashay saca ruqa ah iyo hala aan fiicnayn mooye isaga oo aan waxad nafla haysan waatuu laasacadale awrtii rarka kaga dhigay waraabo ay abaartu maankii ka qaaday mar walbana diyahaarsan waa tii looga maaro waayey neefafkii tirada yaraa ee badbaadintooda ay reer miyigu ku fara adeygayeen goor galaba waa tii waraabo shan iyo tobanihii uu isku mar il ka hadaray qurbac yaroo xuseen lahaa laba halaad oo irmaanna isugu sidkanaa waxay ahaayeen laba halaadoo inta ay abaartu jirto uu isku halaynayey carruurtana uu u maali jiray ha yeeshee qurbacii hadday waayeen ayay isla markiiba gureen dhacdadaas xanuun kale ayuu xuseen la walbahaaray maantaa kadibna colaad ba'an oo aanu dugaagga kale u qabin ayuu waraabe u qaaday galabtaas galabtii ku toddoba ahayd xuseen oo halkii uu casarka ku tukaday weli fadhiya tusbax madow oo ka go'ayna taxanaya ayaa waxaa u muuqday haad tiro badan oo xagga bari meel kaga aadan ku degaya markaasoo kale xooladayda dareen baa gala nin waliba wuxuu fishaa neef uu isagu leeyahay in dugaag dusha kaga dhacay inuu hilbeeyey inuu cunay oo ka hirqaday dabadeedna halaagii uu uga tegey ay haaddu markaas kala jiidanayso geel lo iyo ari xoolo wixii uu ruunka la soo degay oo idili weli uma soo hoyan sidaas oo ay ahaydna haaddii dhacaysay mar dambe ma jeedaalin war jiraaba cakaaruu iman intuu nafta u sheegay ayuu tusbaxiisii iska taxday tashigiisu wuxuu yahay kolkuu dhammeeyo inuu u soo jeesto ebyidda wadaanta u qabyada ah ee haraggeedii iyo gadowgeedii ay u kala yaalliin kalka soo socdana uu rabo lo'da iyo ariga inuu ku shubto gaajo awgeed caloosha ayaa gubanaysa mase sheegan karo oo maanta oo kale nin weyne anfaco ma raadso carruurta maxaad caawa siisaa ha joogtee adigu maxaad jidiinka marisaa ma ahayn xilli uu waayeelku isweydiiyo waxa oon ugu dambaysay digad aan la kor teginoo uu xalay wax ka dhadhanshay wiilasha waaweynna uu faraha la geliyey
waa tahay idaajaa iyo miida sugaanta aanu halkaa ku dayno halkaad weli nagala socotaan waa labada idaacadood ee magaalada bernaby gobolka b c iyo magaalada edmonton ee gobolka alberta bernaby waxaad dhegaystayaal naga dhegaysanaysaan sagaashan dhibic hal f m iyo c j s f c a halka edmonton aad axadda naga dhegaysanaysaan sideed sideed dhibic shan f m c j s r com iyo baraheena bulshada intaba barashada afka hooyo waxaa laga soo maray howl aada u fara badan hase ahaatee jiilashii dambe iyo dadka qurbaha ku korayba waa ay gafeen inay u helaan fursadii dahabiga ahayd ee inteenii badneyd ee burburka ka hor dalka kusoo kortay miyi iyo magaalaba sidaa daraaddeed ayuu xasan carab oo ka mid ahaa wariyaashii raadii muqdisho inoogu talagalay barnaamij aanu ku baranno farta afka soomaaliga qaybtii saddexaad ayuu inoo hayaa ee dhegaysi haboon
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu akhyaarta sharafta leh akhyaarta hawada naga dhagaysatay waxaad ku soo dhowaataan madasha furan waxaa afkii hooyo ka baro madasha furan waxaanu idiin ballan qaadnay inaanu daayarta iyo dadkaan awoodda ama nasiibka u helin inaanu af soomaaliga barno qoraalkiisa iyo akhriskiisa insha allah bidni illaahi kariim barashada bilowga afka hooyo waxaad kala socon kartaa saan idiin sheegay madasha furan iyo baraheeda bulshada si toos ahna waxaad ugala socon kartaan sagaashan dhibic f m iyo c h s f c a xarfaha maanta aan baranayno afka hooyo waxaa ka mid ah xarfaha ca ga fa saddexdaa xaraf baan haddii allaha wadule maanta waqtigu inoo saamaxo aan baran doonaa haddii alla yidhaah waxaan diyaar inaad noqotaan aada buuggiin iyo qalinkiisiin la soo baxdaan